caafimaadka salaadiinta isagoo gobolkan uu ku ammaanan yahay hormoodka mar walba uu ka yahay howlaha qaranka ee somalilan hadday tacliinta tahay hadday dibudhiska tahay hadday wadajirka ummadda tahay hadday nabadayntii beelaha reer somalilan tahay gobolkani taariikh weyn oo muhima ayuu ku leeyahay runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wou xogaal waraystay uqaasha iyo waxgaradkaa u yimid guud ahaanna waxay horta ku ambalieyeen sida muddadii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan xilkaayey tallaabooyinka horumaree madaxweynaha iyo qarankan uu qaaday bay aad ugu hambalyeeyeen waxa kaloo u jeedeen wixii tabashaay ay tabanayeen taasina waa laga wada hadlay madaxweynuhuna wuu aqbalay wixii tabashay la soo jeediyey wixii uu ka qaban karayo inuu ka qabto waxgaradka halkan horumarka iyo waxqabadka halkan ka socdana wuu ku bogaadiyey runtii